أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bulshada muslimka ugu hambaliyeysay bilashada bisha barakaysan ee ramadaan idaacadda islaamiga landalus ayaa xalay si rasmi ah u daahfurtay tartanka bisha barakaysan ee ramadaan oo ay ku tartamayaan wilaayaadka islaamiga ah madaxweynaha dowladda turkiga ayaa sheegay in dowladdiisu ay lacago balaayin ah ku maalgelinayso etoobiya isagoo dhanka kalena ka digay colaadda geeska afrika munaasabad lagu soo gebagabeynayey tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsana wilaayada islaamiga gedo wilaayada islaamiga bokool ayaa soo bandhigtay askarta ubadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta maamulka islaamiga degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa tartanka qur-aanka kariimka u qabtay madaariista qur-aanka ee degmada iyo deegaanada hoos yimaada
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiri kuna ay tahay kowda bisha barakaysan ee ramadaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah gaar ahaan kuwa loogu yeero nisa ee degan xerada cigaal ee degmada bulaburde waxaana jira khasaare gaaray cadowga allah dhanka kale wilaayada islaamiga baa ay qarax mujaahidiintu xalay ay ka furiyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lala egtay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi lagu dhaawacay laba askari oo maleeshiyaadkii la weeraray ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bulshada muslimka ah ugu hambaliyeysay bilashada bisha barakaysan ee ramadaan bashiir muuxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkani haya iyadoo maanta ay ku aadan tahay maalinta koowaad bisha khayrka iyo cibaadada badan ee ramadaan guud ahaana dadka muslimiinta ay yihiin kuwa u diyaarsan ka faa'iidaysiga fadliga bishan dhinaca kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ugu hambaliyeysay dadka muslimiinta bilashada bisha khayrka badan ee ramadaan kelimad la dhegaysan karo ku dhowaad labaatan daqiiqo oo uu xala jeediyey sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ummadda muslimiinta ugu tahniyadeeyey bilashada bishan khayrka badan ee ramadaan waxaan ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan muslimiinta ugu tahniyadaynaynaa bilashada ramadaanka maxaa yeelay waa bishii khayrka iyo hanuunka waa bishii soonka iyo qiyaamka waa bishii qur-aanka iyo jihaadka waa bishii sadaqada iyo ixsaanka waa bishii dadaalka iyo ducada waxaa la furaa albaabada jannada waxaana la xiraa albaabada naarta waxaa la xabisaa shayaadiinta kuwooda ugu daran waana bil uu ku jiro habeen ka khayr badan kun bilood ciddii khayrkeeda ka qadana waa cid khayr oo dhan laga xarimay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi innaa ansalnaahu fii leylati alqadr wamaa adraaka maa leylatu alqadr leylatu alqadri khayrun min alfi shahr sheekh cali maxamuud raage afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo hadal qaaday xaaladda adag ee ka jirta dalka iyo abaaraha saameeyey dadka iyo dunyada isagoo dadka muslimiinta ku booriyey inay sameeyaan iskaashi dhexdooda ah waxaa dhanka kale uu isiltaa ku sameeyey sheekha howlaha guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee isugu jira biidhaaminta iyo raashin qaybinta ay ka wadaan wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya guddiga gurmadka abaaraha ee ay mujaahidiintu dhowaan dhidibada u taageen shaqadiisana durbo bilaabay wuxuu muujiyey dadaal deg deg ah oo loogu samafarayo dadka ay abaartu saamaysay waxaa socda biyo dhaamin raashin qaybin iyo adeegyo kale oo aasaasi ah oo ay kumannaan qoys ka faa'iidaysteen waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa mas-uuliyiinta iyo howlwadeennada guddiga gurmadka abaaraha ee ku kala baahsan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya kuwaasoo habeen iyo maalin u taagan u khidmaynta walaalahooda muslimiinta ah ee tabaallaysan waxaan idin leennahay sii laba jibbaara juhdigiinna ku fara adayga nidaamka markaad wax qaybinaysaan waa yeelka iyo dadka jilicsan u dhaamiya biyaha raashinkana u xamaala caafimaadkoodana xil weyn iska saara maadaama xilliyada abaaruhu jiraan xanuunna dillaaci karaan qaala allahu tabaaraka wa tacaala wafcaluu alkhayra lacallakum tuflixuun wa qaala tacaala waqfid janaaxaka lilmu'miniin wa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man kaana fii xaajati akhiih kaana allaahu fii xaajatih wa qaala sala allahu calayhi wasalam assaaci cala alarmalati waalmiskiini kaalmujaahidi fii sabiili illaah aw ilqaa'imi alleyla asaa'imi annahaar muttafaqu calayh sheekh cali maxamuud raayga sheekh cali dheere waxa uu kelmaddiisa ku soo hadal qaaday islamarkaana uu ku soo bandhigay istishaadka allah shahaadadiisa ka aqbalee mas-uulkii guddiga gurmadka abaaraha sheekh maxamed abuu usaama uu ku shahiiday duqeyn diyaaradeed oo cadowguu ka geystay duleedka degmada bu'aale waxa uu sheegay sheekha in mujaahidiintu ay sii kordhin doonaan howlaha loogu gurmanayo dadka muslimiinta saameynna aysan yeelan doonin duqeymaha maraykanka taasina waa midda keentay in salibiyiinta maraykanka duqayn diyaaradeed ugu beegsadaan mas-uulkii guddiga gurmadka abaaraha sheekh maxamed abuu usaama shahaadadiisa allah ka aqbalee sheekhu muddadii uu guddiga gurmadka hoggaaminayey wuxuu ka shaqaynayey iskudubaridka gargaar deg deg ah oo la gaarsiiyo dadka nugul saliibiyuuntuna waxay beegsigiisa ku doonayeen inay ku kala dhantaalaan gurmadka dadkeenna muslimiinta ah ee abaaraysan allah ayaana subxaanahu wa tacaala horey inoogu sheegay inaysan marnamo jeclaanaynin inaan khayr iyo horumar ku sugnaanno qaala allahu tabaaraka wa tacaala laa ya'luunakum khabaalan wadduu maa canidtum qad badat albaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukhfii suduuruhum akbar qad bayannaa lakum alaayaati in kuntum tacqiluun waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo weerarrada wuxuushnimo ee noocan ah ma joojin doonaan gurmadka socda taas cagsigeedana waxaan sii xoojin doonnaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala go'aankeenna ah inaan sii labalaabno dadaalka aan ku caawinayno dadkeenna tabaallaysan waxaan halkan ka bogaadinayaa haleeyada mujaahidiinta oo u dhawar adeegay shirqoollada cadowga tusayna in wilaayadka islaamiga aysan ahayn meel lagu soo degdegi karo waxaan ku leennahay walaalaheen mujaahidiinta jazaakumullaahu khayran wbaarak allahu fii sacyikum wataqabbala shuhadaa'akum wacaafaa jarxaakum ugu dambeyn afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si guud ugu baaqay dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan inay isgarab qabtaan inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee ramadaan islamarkaana kan wax haysta uu saacido kan aan waxba haysan waxaan ku baaqaynaa si guud in dadka masaakiinta ah la garab qabto gaar ahaan bishaan noo bilatay ee ramadaan derisku waa inay iska warqabaan isna caawiyaan nebi moxamed salawaatuullaahi wasalaamu calayh wuxuu ahaa kan ugu deeqsan dadka iyadoo ay sidays tahana waxaa deeqdiisu sii badnayd oo sii labalaabi jiray marka uu ramadaan yimaado waxaa loo baahan yahay in bulshadu isku xerraato qaraabada la xidhiiriyo oo qofba qofka uu dhaamo uu garab qabto sidoo kale walaalayaal aan ku dadaalno cibaadada oo aan ka faa'iidaysanno bisha iyo fadligeeda ramadaan yuusan nagu dhaafin hurdo iyo caajis waxaan allah subxaana wa tacaala ka baryaynaa inuuna waafajiyo ka faa'iidaysiga bishan waxaan si gaar ah muslimiinta ugu boorinaynaa ducada si uu allah subxaana wa tacaala jiilaalka iyo abaarta nooga dulqaado gaarada jabkeeda iyo halaaggeedana uu allah subxaana wa tacaala noogu soo dedejiyo allaahuma innaa nas'aluka alikhlaasa fi alqowli waalcamal allaahuma ansur ilmustadcafiina min almu'miniina fii kulli makaan allaahuma kun lahum waliyan wa nasiira wa muciinan wa dahiira allaahuma waaddir dawaa'ira asuu'i calaa caduwika wa caduwihim allaahumma ajmac kalimata almuslimiina cala alxaqi yaa rabba alcaalamiin allahuma aciza alislaama waalmuslimiin wa adilla ashirka waalmushrikiin wadamir acdaa'aka acdaa'a addiini yaa rabba alcaalamiin wajcal allaahumma hada albalada aaminan mudma'inan rakhaa'an wa saa'ira bilaadi almuslimiin allaahuma asqinaa allaahuma asqinaa haydan hanii'an marii'an mariican hadaqan mujallalan caaman dabaqan saxan daa'ima allaahuma asqina alghayth walaa tajcalna min alqaanidiin اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والفتن ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبذ لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبث لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين idaacadda islaamiga landalus ayaa xalay si rasmi ah u daahfurtay tartanka bisha barakaysan ee rabadaan oo ay ku tartamayaan wilaayaadka islaamiga ah marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan eegaya ننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sanad walba marka la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan qabata tartan aqooneedka ramadaanka kaasoo ah mid sanad walba ximbaarsan xiise gaar ah islamarkaana ay aad u jecel yihiin dhegaystayaasha idaacadda sannadkan ah mid ka duwan sannadadii hore xalay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa si toos ah u daahafurtay barnaamijkii sannadlaha ahaa ee tartan aqooneedka bisha ramadaan oo sannadkan mar kale ay ku tartami doonaan kow iyo toban majmuuco oo ka kala socda kow iyo toban wilaayo kuwaas oo kale ah banaadir shabeellaha hoose shabeellaha dhexe baay bokoola hiiraan gedo galgaduud mudug jubbada hoose iyo jubbada dhexe sannadihii tegay idaacadda andalus ayaa si buuxda gacanta ugu haysay maamulka tartanka hase ahaatee sannadkan waxaa si rasmi ah uga qayb qaadanaya makaatiibta dacwada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo tartanka xooggiisa la xajiyey dhankooda lana filaya iskaashigooda iyaga iyo guddigii horey u waday tartanku uu wax badan soo kordhin doono sheekh abuu siciid azeylici oo ka mid ah guddiga tartanka ayaa kelmadu ujeediyey kula hadlay dhammaan bulshada si gaar ah tartamayaasha barnaamijka waxaan u bogaadinayaa walaalaha muslimiinta oo musaabaqadii ramadaaniga oo sannad kasta oo la qaban jiray oo idaacatu al andalus al islaamiya noo qaban jirtay waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala musaabaqadeena ha nooga dhigo midii albaab khayr noo noqotay oo aqoontii aan kala qaadanay fatixi badan aan ka helnay macluumaad badan aan ka faa'iidaysanay oo muslimiinta isku barteen ilaahay subxaana wataala nooga dhigo muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaana naftayda iyo walaalaha dhammaan aan u dardaaramaya alla kacabsiga iyo qalbiga in la saafogareeyo bisha ramadaan in laga faa'iidaysto ilaalinta soonkeeda iyo qiyaamkeeda cilmiga barashadiisa in laga faa'iidaysto iyo macruufka oo la faro munkarka oo la reebo musaabaqada dadka ka qayb qaadanayana hadafkooda inay ka dhigtaan inay faa'iidaystaan walaalahodan ay u faa'iideeyaan qofka haddii musaabaqada u galo marna waa badin kara marna waa laga badin kara oo mar kasta baabku u noqdo baabul istifaada dadka dhammaan waa walaalo waa dad muslimiin ah isku doon wada saaran laakiin waa waa nashaad iyo aqoontaasoo lakala faa'iidaysanaya taas inaan ka dhigano
sidoo kale al-ustaad abuu maxamed oo isna ka mid ah guddiga tartanka ayaa jeediyey dardaaran ku socda tartamayaasha iyo si guud dhegaystayaasha marka waxaan dhahaynaa mushaarikiinta iyo mushaarikaadka soo dhowaada kutubtiina diyaarsada cilmigu wuxuu ku ziyaadaa nafaqaynta cilmiga bixiya dadka waxbarta adinku dadka waxbara sanad kasta cilmi ha idiin ziyaada insha allahu tacaala waxaan aragnay su-aal la isweydiiyey qof yidhi salaadaan tukan jiray waxbaa iga khaldanaan jiray su-aashaas ayaa fadlilahi tacaala ayay igu saxantay marka musaabaqadana miyaan la sahlan insha allahu tacala musaabaqa diiniya weeyaan qof kastana awooddiisa ha geliyo insha allahu tacaala qulubtana ha la furo dhammaantiinna insha allahu tacala guul iyo najaax ayaan idin rajaynaa insha allahu tacala guddiga tartanka ayaa xalay soo bandhigay maxaawirta ay ka imaanayaan su'aalaha iyo jadwalka rasmiga ah ee habeen kasta su'aaluhu mixwarka ay ka imaanayaan waxaana arrintaasi ka hadlay al-ustaad abuu ibraahiim waxaan halkan ka sheegi doonaa insha allahu tacaala maxaawirta ama meelaha ay su-aaluhu ka imanayaan si tartamayaasha ay ugu fududaato ama ay uga bogsadaan maxaa la idin weydiin doonaa sannadkan maxaawirta ay su-aaluhu ka imanayaan waa toban mixwar ama toban jaanib dhagaha si fiican ha loo furo waxay kala yihiin alqur'aanu wa culuumuhu alsiiratu annabawiya alxadiidu wa culuumuhu almaktabatu waalculamaa alfiqhu wa culuumuhu العقيدة والفرق اللغة العربية التاريخ الإسلامي الجهاد المعاصر iyo alriyaadiyaat waa tobankaas haddii aan ku celiyo alqur'aanu wa culuumuhu alsiiratu annabawiya alxadiidu wa culuumuhu almaktabatu waalculamaa alfiqhu wa culuumuhu alcaqiidatu waalfiraq alluga alcarabiya altaariikhu alislaami aljihaadu almucaasir iyo alriyaadiyaat waa tobankaas mixwar habeen kastana laba ka mid ayaa la qaadan doonaa inshaa allah waxaa noogu soo horeeya alqur'aan wa culuumuhu iyo alsiiratu nabawiya oo habeen dambe aan gelayno insha allahu tacaala intaas kadib guddiga tartan aqooneedka andalus ayaa ku dhawaaqay nidaamka sannadkan uu ku socon doono tartanka qodobada tartankan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waxa uu ka kooban yahay ilaa iyo toddoba qodob qodobka ugu horreeyana waxa uu leeyahay kow tartanku wuxuu toos u bilaabanayaa habeen dambe oo ay tahay labada bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri wuxuuna socon doonaa insha allah lix iyo toban habeen labo dhammaan majmuucaadku way isla dhammaysanayaan tartanka oo ma jirto majmuuco dhexda ku haraysa waxaana lagu kala hormarin doonaa dhibcaha iyo darajooyinka keliya intii isku dhibco noqotana hal kaalin ayay isla geli doonaan insha allah qodobka saddexaad wuxuu leeyahay majmuuco kasta habeenkeeda waxaa la weydiinayaa ilaa iyo laba su'aalood qodobka afaraad majmuucada dood ka qabta su'aal laga khalday ama qof kale loo saxay waxaa laga rabaa in ay soo diyaariyaan baxdigooda oo qoran guddigana ay u diraan shan majmuucadii keenta dood aan sax ahayn waxaa laga jarayaa shan derajo halkii sannadkii hore toban derajo laga jarayey sannadkan shan derajo ayaa laga jarayaa haddii dooddoodu ay sax noqotona wixii ka khaldamay dib ayaa loogu celinayaa insha allah su'aaluhu waxay noogu baxayaan luqadda carabiga qofkana laba jeer ayaa loogu celinayaa kadib hal daqiiqo iyo bar ayaa la siinayaa oo uu jawaabta ku dhammaystirayo qodobka toddobaad ee ugu dambeeya majmuucada su'aasha marka la weydiiyo khadka ka baxda su'aashaasi sidaasi ayay ku dhaaftay gabagabadii maadaama tartankan uu bilaabanaya caawa guddiga tartanka ayaa qurqo ama quratuur u sameeyey majmuucaadka ka qabqaadanaya tartanka cidda lagu bilaabi doona caawa insha allah waa tahay mucaad laba warqadood ayaa agteena yaalla waxaana ku qoran alif iyo ba oo majmuucaadka ay ku dhisan yihiin bal midkood inoo soo qabo iyo cidda habeen dambe lagu bilaabi doono su'aalaha insha allah aadaad u mahadsan tahay walaalka waraaqahan horteeda yaalla haddii aan soo qabto mid ka mid ah taasoo ka tarjumaysa warqaddii la soo qabta inay noqon doonto majmuucada bilaabi doontaa habeen dambe tartanka waxayna noqon doontaa majmuucadan insha allah waa hagaag majmuucada uu walaalka mucaad gacanta ku dhigay waa majmuucada alif iyaga ayaana lagu bilaabi doonaa habeen dambe insha allahu tacaala su'aalaha waxaana ku wada jira majmuucada alif ilaa iyo lix majmuuco oo kale ah kow majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo labo majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose saddex majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose afar majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool shan majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud waana filayaa in majmuucadaas alif ku wada jira in ay habeen dambe diyaargaroobi doonaan insha allahu tacaala tartan aqooneedka idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa noqday madal sannadla ah oo lagu dhiirigeliyo barashada cilmiga sharciga laguna taageero tartamada u dhexeeya ee bulshada wilaayaadka islaamiga
aad baad u mahadsantahay marwaan madaxweynaha dowladda daaqoodka turkiga ayaa sheegay in dowladdiisu ay lacago balaayin ah ku maalgelisay etoobiya isagoona dhanka kale ka digay colaadaha geeska afrika sida uu ku warramayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan rajeb erdogan oo ah madaxweynaha xukuumadda riddada ee turkiga ayaa gaaray magaalada adisababa ee dalka itoobiya isagoo halkaasi u tegay booqasho rasmi ah oo turkiga uu diiradda ku saarayo sidii ay itoobiya usii ahaan lahayd mid looga haybaysto awoodda amni ee geeska afrika oo soomaaliya ay ku jirto isagoo shir jaraa-id ay wada qabteen abiy axmed ra-iisul wasaaraha xukuumadda itoobiya ayuu sheegay in loolannada ka socda geeska afrika ay walaac ku hayaan dowladdiisa wuxuuna ka digay in loolannadaasi ay isku beddelaan dagaallo hubaysan oo galaafta dhaqaalaha mandiqadda sida uu hadalka u dhigay erdogan ayaa ugu baaqay madaxda dowladaha geeska inay khilaafka ka dhexeeya dhexdooda xallistaan isagoo soo hadal qaaday faragelinta ajanabiga ee gobolka wuxuu soo hadal qaaday aqoonsiga ay yuhuuddu siisay maamulka ay shahadaladirarhka ee somalilan wuxuuna carabaabay in aqoonsigaasi uu halis weyn gelinayo waxa uu ugu yeedhay deganaanshaha geeska afrika madaxweynaha turkiga ayaa ku faanay in dowladiisu ay maalgashi xoogan gelisay dhaqaalaha xabishada itoobiya isagoona farta ku goday in turkiga uu itoobiya geliyay dhaqaale gaaraya laba dhibic shan bilyan oo dollar islamarkaana labaatan shirkadood oo turkish ah ay fursado shaqo siiyeen in ka badan labaatan kun oo xabasho itoobiyaan xukuumadda ridada turkiga ayaa ka mid ah dowladaha duulaanka ay shahaadala dirirnimo ku soo qaaday dalkan muslimka ee soomaaliya waad mahadsantahay waa xasaan munaasabad lagu soo gebagabeynayey tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilba ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe cismaan axmed nubow ayaa warbixintan ka diyaariyey umuurtaasi
تمت بفضل الله أعظم نعمة فجزيل شكري للإله الباري نلنا ختمة سرنا لها نبغي هدى المختار نقضي مع النور المنزل برهة نسعى إلى الإتقان بالتكرار muddo laba sana ah ayuu masjidka dabaqa ee magaalada jilib ka socday tafsiirka qur-aanka cadiimka waxaana habeen kasta masjidka soo xaadiri jiray boqolaal dad ah oo ka faa'iidaysanayay barashada tafsiirka qur-aanka kariimka sheeqa mufasirka ah ee sheekh cabdulqaadir ayaana ahaa mid muddadaasi uu soo dhabar adeegay kuna dadaalay inuu ka haqabtiro dalabada tafsiirka qur-aanka kariimka laga soo bilaabo suuratulbaqara ilaa suuratunnaas ayuu marba dhinac ka istaagayey sheekha isaga oo bayaaninayay macaanida qur-aanka kana warramayay qisaska maqaasidda iyo fahamka guud ee qur-aanka waana midda keentay in uu muddadaasi qaato tafsiirka masjidka oo ardayda iyo shiiqaba ku camirayeen cibaadada ka bilaabata in salaad lagu sugo salaad kale iyada oo ay sii dheer tahay raadinta cilmigii ugu muhiimsanaa ee qur-aanka kariimka barashadiisa iyo fahamkiisa macaanida ayuu soo dhammaaday tafsiirka wuxuuna ahaa mid ay aad u wada jeclaysanayeen ardaydii ku taxnaa ilaa ugu dambayntii la gaaray gebagabadiisa sidaas allah subxaana wa tacaala uu ku soo khatimay ama uu ku soo dhammeeyey ee qur-aanka cadiimka ahaa labadaas suuradood ee mucawidateenka loo yaqaan ama saddexdaas suuradood ee mucawidaadka ah marka waxaan leenahay tama bicownihi tacaala tafsiiru almucawidatayn aw almucawidaati wa biha tama tafsiiru alqur'aani alcadiimi alxamdu lilahi awala waakhiran wsala allahu wslama wbaaraka cla nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin gabagabada tafsiirka qur-aanka ayaa hadallo kooban laga jeediyey masjidka dabaqa kuwaasoo ku saabsanaa dhammaanshiyaha tafsiirkii socday sheekh cabdulqaadir ayaa ka warramaya muddadii uu socday tafsiirka iyo maraaxiishii uu soo maray fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuh yusabixu lahu fiiha bilhuduwi walasaali rijaal sidaasuu ku sifaysanya masaajidku allah subxana watacaala wuxuu yidhi wainahu latanziilu rabi اlcaalamiin nazla bihi ruuxu lamiin calaa qalbika litakuuna min almundiriin bilisaanin carabiyi mubiin mar haddii alle xaggii uu ka soo degay bilisaanin carabiyi mubiin uu ku soo degay adigoon luqadii carabiga waxba ka aqoonin asagaadan fahmaynin fadhiid baad ahaanaysaa nimaan higaad aqoonin baad noqonaysaa ee qur-aanka loo meeriyey naxwaheeda leh sarfigeeda leh balaaqadeeda leh iyo wixii raaca asalkuna intaa hadda aan sheegay wey culimmada islaamkuna waxay yidhaahdaan ruuxa qur-aanka fasiraya ama sunnada nebi moxamed ama axaadiista fasiraya laabudda an yakuuna muliman bilugati alcarabiya luqada carabiga nin qasad u leh ama yaqaano waa inuu yahay lama kala gaari karo laakiin maalintaynu bilaawnay tafsiirka ilaa caawun min aljinnati wannaas sida ugu dambaysay ama waa bayaan jaara majruurkaas ama mintaa ibtidaa'iye ah aniga oo kusii hayo qur-aanka iga dhammaaday marka waxaan isleeyahay aljamcu bayna alqur'aani waalluqati armaad samaysayba tafsiirka muddo laba sanadooda noo socday ilaahay baa noo dhameeyey subxaanahu wa tacaala waan uga mahadinaynaa waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuuna fahamsiiyo weydiisanaynaa fiqhi iyo fahm inuu ilaahay nooga furo allahuma faqihnaa fi ddiini wa callimna ta'wiila tafsiirkii asaga ahaa ee noo soo bilowday noo soo dhammaaday kii hore cadadkiisa laba boqol iyo lix iyo soddon cashir buu ahaa midkaan dambe saddex boqoloo darsi baan ka dhignay maqsuudkeennu wuxuu ahaa wixii macaanil aayaad uu markaa la fahmi karo ka dalaba ahaan ee culimmada laga soo gurguurin kara in la sheego in badan waan idinku baraarujiyey waan idiin sheegay war waxaanaan isla raacraacanayn isla daalacanan juhdi ku bixiya waxoogaa dadaal tafsiirkaasayna waxay aqdaa oo lagu arko waxaan leeyahay tasxiixeeda ama sixitaankeeda waajib cala alculamaa'i wa calayna sheekh abuu saciid azaylaci kana soo mid noqday dadkii ka faa'iidaystay tafsiirka ayaa isagana ka hadlay gabagabada tafsiirkii ka socday masjidka dabaqa ee magaalada jilib wuxuu alla ku mahadsan yahay subxaanahu watacaala aniga shakhsiyan ilaahay inuu usoo waafajiyey tafsiirkan bidaayadiisa habeenkii la bilaabay waan joogay qayban oo aan ka dhagaystay haddana allah subxaanahu watacaalaa khatmigiisa waa isoo waafajiyey ilaahay subxaanahu watacaalaa marka koowaad sheekheena sheekh abduqaadir xafidahu allahu tacaala waracaah ilaahay dembigiisii ha dhaafo dembigu waa la diintiisana alla ha dhaafo qur-aanka oo la bilaaba oo la dhammeeya wax sahlan ma aha fahanii'an liman istamaca kalaama rabbi alcaalamiina jala jalaaluh min bidaayatihi wa nihaayatih qofkii kalaamka rabbi subxaanahu watacaala bilow ilaa dhammaad uu dhegaystay oo ilaahay qalbigiisa ugu shubay qofkaas waa guulaystay haddii ilaahay waafajiyey allah wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasadican min khashyat illaah wa tilka alamhaalu nadribuha linnaasi lacallahum yatafakkaruun sacaadada iyo liibaanta fi daaraynina waxay ku jirtaa bitadabburi kalaami illaahi tabaaraka wa tacaala dadka liibaanay fi dunya waalaakhira waxay ku sacaadadaas waxay ku gaareen kalaamka rabbi subxaanahu watacaala inay ku tadabburaan haddii qofku qur-aanka ilaahay ku tadabbura waa la hubiyey xaqiiqatan qofkaas wuxuu gaarayaa sacaada fi dunya waalaakhira markaan dhammaan waa inaan ku dadaalna marka koowaad qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala qalbigeena inaan gelino oo aan aaminno guul kasta iyo horumar kasta iyo sharaf kasta iyo ciso kasta in lagu gaarayo ilaahay kalaamkiisa subxaanahu watacaala sheekh mukhtaar abuu muslim waxa uu ka mid ahaa dadkii nasiibka u yeeshay in uu wakhti ka mid ah wakhtigiisa dhegaysto tafsiirka qur-aanka kariimka wuxuuna ka hadlay tafsiirka dhammaaday wuxuuna sidoo kale la dardaarmay ardayda awalan sheekha sheekhana sheekh cabdulqaadir juhdiga ballaaran uu bixiyey tafsiirkii hore iyo tafsiirkanba allah ka abaalmariyo wixii dhib iyo rafaad iyo uu ku soo maray xanuunana ilaahay ha ka ajarsiiyo ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiisa maalinkii qiyaama allah ugu kabo intaa kadib waxaan uga mahad celinaynaa si guud ahaan duduuban ciddii ka dambaysay tafsiirkaas inuu qabsamo maxaa yeelay nabigeena sal ly slam xadiid wuxuu yidhi man lam yashkur innaasa laa yashkur illaah min addacwati mas-uuliyiintooda ilaa iyo wilaayada ilaa iyo xarakada waxaan rabaa inaan soo jeediyo afar nuqdo oo ku wajahan ardada nuqdada koowaad waxay tahay haddaadan darsigaa hadda hadduu dhammaaday meesha haddaad ku joojiso dib dambe aad u maraajicaynin waxaad noqonaysaa marartu laa adriya hadda ka horaan sheekh cabdulqaadir tafsiir ka dhagaystay maantana waxba kama hayo ayaa ka dhalanaysa marka inaad horta muraajaca ku samaysaan marka tafsiirkii hadda oo uu sheekhu duubay oo saddex boqol ah fadhi waxaan leeyahay walaalayaal cilmigaan la bartay wuxuu u baahan yahay in la faafiyo qaala rasuulu llahi sal ly slam khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah barashadiisa iyo inaad sii gudbiso tafsiirkii la bartay waxaan ku talinayaa sidii aan sheekha uga barannay in aan gudbinno waxaan leeyahay qur-aankan aan barannay walaalayaal ku camalfal buu rabaa aan ku camalfalno
ugu dambeyn sheekh cabdulqaadir ayaa u dardaarmay dadkii nasiibka u yeeshay inay ka faa'iidaystaan tafsiirka qur-aanka kariimka raggii dalabada ahaa ee hadda caawa ay ugu egtahay habeenkaan bilaabaynay oo kale caawana ay sidaan tahay min bilow ilaa dhammaadba isku soo wada xiro dad waxaan ahayn hal meel muxuu ahay wada joogo camal saalix hal meel uga wada jiro salaada wada tukada aan ilaahay isu barino oo dad iscafiya oo dembi dhaaf isu weydiiya allaahuma akfir lahu warxamhu waxba kaa dhibi mayso anigana sidaasoo kalean idinkugu ducayno waaban hadda soo hormariyo diinka allah idiin fududeeyo waxa codsiga ahe keliya anigu hadda aan muxuu ahay dalabada usoo jeedinayo inay ii duceeyaan duca khaas ah waalidiintii i dhalay iyo waalidiintooda iyo intii muslimiin ah inay u duceeyaan dadka culimmada ahee diintana soo gaarsiiyey in loo duceeyo intaasna waan idinka codsan ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidiinteenna iyo intii noo wehel ahayd iyo intii waxna soo bartay waxna fahamsiisay ilaahay jannada ha ka waraabiyo fa idaa faraqta markaad ka faaruqdo hee min alcibaadaati oo min acmaalin fansab mid kale gal asheekh cumar faaruuq raximah allahu tacaala yaa waxaan xusuustaa fa idaa faraqta markaad cibaado dhammaysa ama aad mid ka baxdo fansab mid kale gal buu yidhi marka waa runtiiso nin hadalka iyo tafsiirka iyo macaanida iyo af soomaaliga iyo sida ruux wax loo fahamsiiyey ilahay fududeeye buu ahaa darajadiisa allah sarraysiiyo culimmada islaamka oo dhanba marka aan ka dhigno fa idaa faraqta fansab ta shay baa noo dhammaadayaan aan dhihine mashaayikhtii aan cilmiga ka soo bartay qaar ka mid a oo muxuu ahaa noolon kulanno ama aan wada hadalnana culimada in la xidhiiriyo waa waajibe tafsiirka qur-aanka cadiimka ha joojinin bay ugu yidhaahdeen waa culimmadeydii aan wax ka soo bartay allah xafide intooda dhimatana allah u naxariiste tafsiirka qur-aanka ha joojin marka tafsiirka dardaaran buuba ii noqdaad moodaa dardaarankaasi allah ii fududeeyo oo tafsiirka iyo fiqhigii iyo axaadiistii iyo luqadii iyo luqadan aad ugu dagaalami jiray raggii ee muxuu ahaa aan isu dhaweyn baa aad u oge warnimaa naxwi iyo sarf aqoonsee wax loogu sheegaa baan dhihi jiray haddana sidii baan taagana madhabkaas waa ku adka nimayahow luqada carabiga aan iska dhisno tafsiir iyo fiqhi iyo axaadiis iyo wixii culimmadii baa noo joogtay aan ka baranno annaga waxaan isla raacan karna aan isla raacinno diinta allah na fahamsiiye cumuuman allah isu kahay dambi dhaafo jannatulfirdowsna allah nagu kulmay hada wabilahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa markii labaad ee magaalada jilib lagu soo gebagabeeyo tafsiirka qur-aanka kariimka kaas oo uu akhrinayey sheekh cabdulqaadir waxaana ka faa'iidaystay boqolaal qeybaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waad mahadsantahay walaalka wilaayadii islaamiga boqol ayaa soo bandhigtay askarta ubadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta mar kale warbixinta warkan waxaa eegayaa xasan cabdiraxmaan abu xasaan cabdulaahi cabdi cali gawaan waaye hudurboodiyo kurahi meelogereer go-aan leerawa kurahi marka huduraaga kabeere lamadii kontum ishanti hayti marka haddana intaan hakubaha maybaa ilaahay gaalgaali haskukutabi wilaayada islaamiga ee bakool waxay noqotay meel soo dhoweyn iyo martiqaad loogu sameeyo askarta taa'ibiinta ah ee ka soo baxaya safka ridada kadib markii allah uu towbada waafajiyo muddooyinkii dambe waxay taa'ibiinta noqdeen kuwo ka soo baxaya safka ridada iyagoo qaar badan oo ka mid a taa'ibiintaasina watay hubkii ay kula dagaalamayeen diinta islaamka iyo dadka muslimiinta wilaayada islaamiga ee bakoolna waxay ka mid tahay wilaayaadka ay sida xawliga u soo gaarayaan maleeshiyaadkan taa'ibiinta kuwaasoo markii ay wilaayada soo gaaraan lagu soo dhoweynaya gacmo furan islamarkaana loo lacageynaya hubkii cadowga ay kala soo baxsadeen askartaas taa'ibiinta ee soo gaaray wilaayada islaamiga ee bakool waxa uu ugu dambeeyey cabdulaahi cabdi cali gawaan kaasoo laba kun iyo shan iyo tobankii murtadiinta kaga biiray deegaan dhacaduleedka degmada xudur isagoona muddadaasi uu la shaqeynaya cadowga soo maray marxalado kala duwan askarigan taa'ibka ah oo watay qori eke afartan iyo toddoba iyo booshkiisa ayaa ka soo baxay safkii uu ka tirsanaa ee ridada kadib markii uu allaah ku soo riday maskaxdiisa hanuunka islaamka kadibna waxa uu soo gaaray deegaanka korkoor oo ah deegaan dhacaduleedka degmada xudur halkaasoo lagu soo dhoweeyey kadibna looga soo gudbiyey degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool markii toobada loo qabtay kadib ayuu la hadlay idaacadda islaamiga andalus waxaana uu ka warbixiyey xilligii uu ku biiray cadowga halkii uu kaga biiray dhibaatooyinka murtadiinta ay ku hayaan shacabka xudur sidii loo soo dhoweeyey markii uu soo gaaray wilaayada islaamiga ee bakool isagoona ugu dambeyn baaq toobadkeenna u diray maleeshiyaadka ridada ee safkooda uu ka soo baxay cabdulaahi cabdi cali gawaan waaye hudurboodiyo kurahi meelogereer go-aan leerawa kurahi marka huduraaga kabeere lamadii kontum ishanti hayti marka haddana intaan hakubaha maybaa ilaahay gaalgaali haskukutabi alxamdulilah ururka oo sagaashan kooda ee la shaqeeyay marka taliyihiina waa cabdiraxaan takaar waa kasoo tageed markii kabeeraay horta anta ku yaraay marka haddana haddaha fahmi laakiis markaas ma fahansanayn aniyo dhankii oo ka dara ma ridaawow haddana riidaha ku fahmi ilaahay fahansii waa haskukutabireed markii soo baxee abalaha mari koorkooraha mari tiyeglowse waa leeri adana waa imaaday shalay asara kooy alxamdulilah hata isku rooga tiyeglowta isku rooga hub haa hub waa koorkoora lay soo qaaday alxamdulilah sifaylalahayn dhawaay antana hub koysa aday lahayn ka dhawaay alxamdulilah aneo sitay amala anti ilaahay hejahang dhagdaan hoos kuku tabaan intii ridida ku bahano muslimiinta kabiirana in sheegelahay haa irid kasta lagu galo isbaariyaal banaanka tawkay aragan aadakin dhacayan marka dhaganhumuda wal iyo iska weeli leewaaya shacabka waa dhacan walaayo kuhorka waan dhacayan nang muslim ee toosin isku dareera mal afiya wada haa walgala afade walaayo iswedad iyo way dhace baawarti iyo wala dhan banaanka laga dhacaya wilaayada islaamiga ee bakool iyo odayaasha dhaqanka wilaayada ayaa ku dadaalaya sidii maleeshiyaadkaasi looga soo saari lahaa cadaabka ay ku jiraan islamarkaana loogu soo bixin lahaa iftiinka islaamka alxamdulilah sifaylalahandhointanahoobkwayscadaylahankadhowaay alxamdulilah anw sitay amalaha intii ilaahay yajahangnagad aan hooskuku tabaan intii rididaa ku bahano muslimiinta kabiirana in sheegalahay walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda oo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga alandalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madalaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu